maalmihii lasoo dhaafay waxaa degmada burtinle ee gobolka nugaal ka taagnaa xaalado amni oo saameeyey guud ahaan dadka ku dhaqan degmadaas dhibaatooyinka ka jira magaalada ayaa waxaa ka mid ah gaadiid badan oo ku xayiran magaalada in la jaro fiilooyinka xambaara internetka iyo adeegyada isgaarsiinta taas oo ay usii dheer tahay qamri badan oo lasoo geliyo degmada iyo qolyo burcad ah oo dhibaatooyin ku haya dadka deegaanka tani ayaa keentay in xaalad adag ay gasho degmada burtinle waxaana qaar ka mid a xubnaha golaha deegaanka ee ay qayladhaan xoogan ka muujiyeen dhibaatooyinkaas sida aad la socotaan degmada buurtinle indhowaale waxaa ka taagnaa xaalado amni in degmadii buurtinle lagu haysta baabuur ama gaadiid ay leeyihiin dadka soomaaliyeed oo dhowr qaybood ah in xargihii faybarka ee shirkadaha isgaarsiinta caqabad lagu yahay oo qaarra la jaraya qaarra la hortaagan yahay in khamridii magaalada ay dad cabtooy ah oo tiro badan oo amni darrada ku lugleeya ay joogaan in haba yaraatee wax nolol ah oo buurtinle ka jirta oo wanaagsan marakan aysan jirin oo xaaladdu ay marayso in dadku ay dad qabiilqabiil isu laayaan ama guruubguruub ay isu laayaan arrimahaasoo dhan ayaa waxay ka jiraan degmada buurtinle waxaa jirta in maaragtay khamridu ay dariiqyada lagu cabbayo maanta degmada buurtinle ilaa iyo gaalkacyo dadkii isticmaalayey lacagta shirkadda golis haba yaraatee wax u dhacayaa ma jiraan shaah lama cabbi karo baabuur lama raaci karo yacni ilma yacni umushii wax looma gadi karo waxaa imaanaysaa arrinta maanta taagan arrin ka xun inay timaaddo baabuurta hadda sidaa ogtihiin degmada waxa weeye baabuur badan baa lagu haystaa kuwii taraansiga ka imaanaya xamariya iyo galaadiya inta udhexaysa ee gobollada dhexe baa la haystaa haataa waxay maraysaa in maanta ay u dhacdo ganacsadii reer buurtile in hantidooda loo dhaco heer hadda waxay maraysaa bulshadii reer buurtile oo shacabka ugu horreeyo magaalooyinka dhibaatooyin badan ka jirto in gabdhihii magaalada reer buurtila aysan ka soo adeegan karin xaafadda ay magaalada soo aadi karin sida amnigii uu ka baxay gacanta ka baxay goobaha ay ka taliyaan maamulada shisheeyaha ku daaban ee ka jira qaybo ka mid ah dalka soomaaliya ayaa dadka ku sugan waxa ay wajahayaan tacdiyaad kala duwan oo iskugu jira dil iyo dhac loo geysto hantidooda iyo naftooda taas oo ay ugu wacan tahay iyadoo lagu dhaqmin shareecada islaamka